جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subxnimo idaacadda andalus qodobadaan idin helna waxaa ka mid ah weerar dhabgala oo khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaayada shabeellada dhexe ee dowladdiina u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaaya ee wilaayadaasi askarta dowladda xabashada etoobiya ayaa rasaasiyey dad dibadbax ka dhigayay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi wilaayada jubbada hoose ayaa isbitaal si lacag la-aan ah bulshada ugu adeegaya ka hirgelisay degmada jamame ee wilaayadaasi mucaaradka dalka uganda ayaa xaqiijiyey in askarta xukuumadda kambaale ay dhaawaceen hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ee toddobaadka saddexaad si habsamele kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee irshaadul umma ila sabiili rashaad أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbaco ah taariikhul ku beegan tahay kowda bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weerar dhabgal ah oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi ee waxaa ay xalay weerar kamina u dhigeen kolonyo askarta kufaarta afrikaanta oo ku socdaaleysay agagaarka deegaanka jeerogaal jecel waxaana kolonyadan oo sahaysidee ka baxday deegaanka namber lixdan iyadoona kusii jeeday dhanka deegaanka buufow weerarkan dhabagalka ayaa waxaa la xaqiijiyay in kolonyada kufaarta afrikaanta ah lagu gaarsiiyey khasaare naf iyo maal isugu jira waxaana wilaayada shabeellada hoose qayb ka tahay wilaayaadka sidaadka lagu dhigbixiyo askarta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta duulaanka sharca dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaaya ee wilaayadaasi abuuxasan ee faahfaahinaya dowradan oo qeyb ka ah jowlad dacwi ah oo loogu magacdaray al-fatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib waxaa loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dowradan oo socotay muddo shan maalin oo xiriir ah ka faa'iidaystay in ka badan boqol haweena kuwaasoo muddadii dowraday u socotay ka faa'iidaystay duruustii kala duwanaa ee sharciga ahaa qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka fiidow ee dowrada loo qabtay ayaa ka mahad celiyey dowrada ay u qabatay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyagoona sheegay inay wax badan ka faa'iidaysteen dowrada dowro muddo shan maalin aan u socotay oo noo soo gabagabooday maanta oo arbaco ah dowradaasi waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan maxaan ku rahdaa waxaan ku qaadanay kitaabka al arbacuun annisaa'i maasha allah tabaaraka allah macallimiintii kitaabkaas noo akrisay iyo walaayada islaamka ah noo soo maxaan ku rahdaa noo abaabushay in allah subxana watacaala kheyr ha siiyo iyo wiilasheena mujaahidiinta oo ribaadka taagan ee maanta amnigan iyo maxaan ku rahdaa sugnaashaan iyo wanaaggan inaan helno allah subxana watacaala kadib ayo ee noo suurgeliyeen allah subxana watacaala haka ajirsiiyaan leeyahay awalan ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo nagu kulmiyey makaankan barakaysan marka labaad waxaan mahad celinayaa macallimiintii heerkan oo noo soo waxaysay ayaan mahad celinaynaa dowro muddo shan maalin loo socotay oo nagu soo gabagabooday maanta oo arba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradaas waxaan ku qaadanay kitaabka arbiciina nisaa iyo towxiidka iyo maxaadarooyin kala duwan ilaahay kheyr ha siiya ayaan leenahay macallimiintii noo soo aboobishay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa dhowaan ku dhawaaqday jowlad dacwi ah oo ay ku maraysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo loogu magacdaray al-fatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib maasarid abdixasaan askarta dowladda xabashada etoobiya ayaa rasaasiyey dad dibadbax ka dhigayey gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo marba markii ka dambeysaha ay kasii darayso xaaladda cakiran ee ka taagan waqooyiga etoobiya ayaa wararka halkaasi laga helayo waxay sheegayaan in ciidanka booliiska dowladda xabashida etoobiya ay dileen dad banaanbaxyo ka dhigayay magaalada goondar ee gobolka amxara dadkan ayaa xilliga la dilayay dhigayeen mudaharaad looga soo horjeedo dil loo geystay canug yar kadib markii kooxo aan heebtooda la aqoon ay afduubteen islamarkaana maalmo kadib ay dileen mudaaharaadayaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhanna xukuumadda abiy axmed iyagoona sheegay in xukuumadda adis ababa ay ku fashilantay sugitaanka ammaanka deegaanadaah ay gacanta ku hayso ee gobolka amxaara booliiska abiy axmed ayaa banaanbaxyaasha u adeegsaday rasaas noolnool taas oo sababtay dhimashada ilaa saddex ruux oo qeyb ka ahaa isku soo baxayaasha waddanka itoobiya oo la daaladhacaya dagaalada sukeeye ayaa dhanka kale waxay shacabkiisu waajahayaan macluul iyo cudurrada faafaha ee ka dhashay cuniyarida iyo inay waayeen adeegyada asaasiga ah waxaana intaasi sii dheer afduubka iyo dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah madsayid cabdilqali wilaayada jubbada hoose ayaa isbitaal si lacag la-aanaha bulshada ugu adeega keerigelisay degmada jamaama ee wilaayadaasi walaalkan abu eeman ee faahfaahinaya caafimaadku waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee arrimaha bulshada in xooga la saarana waxaa ka dhalanaysa ilaalinta badqabka bey-ada iyo bulshada inuu meesha ka baxo dadaalkaasna waxay ka dhigan tahay gaabis in xaalad hubinta la-aan ay ka jirto deegaanka haddii ay wax soo kordhaanna laga dhexli karo dhibaatooyin kale iyadoo uu maanka ku hayo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ahmiyadda xarumaha caafimaad iyo in bulshada loo soo kordhiyo adeega caafimaad oo taya leh la yskuna haleyn karo oo maamulkooda uu yahay mid hufan oo howlkar ah ayuu maamulka wilaayadan isaga oo kaashanaya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isbital cusub uu ka hirgeliya degmada jamaame xafladii lagu furay isbitalka degmadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo salaadiin bahda caafimaadka iyo qeybaha bulshada mid ka mid a dhakhaatiirta isbitalka degmada jamaame ayaa ka warbixiyey qeybaha isbitalka uu ka kooban yahay adeegyada uu dadka u qabanayo qaybta ugu horraysa waxaa la yidhaahdaa qaybta o b d-ga ama qaybta bukaan socodka lagu qaabilayo qaybta labaad waa qaybtii shaybaarka weeyaan waa qaybta farmasiga ah waa qaybtii afaraad waa qaybta emerjensiga ah oo dadka dhibaatooyinka ku soo dirsa xaaladda degdega ah iyagana lagu qaabilayo waa qaybta umulusada ah waa qaybta kale oo lixaad waxaa weeyaan bukaanjiif baa la yidhahdaa iyadana waa qaybta toddobaad waa qaybta daawada lagu keydiya suldaan cabdulqaadir xaydar oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey furitaanka isbeddelkan isagoona bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada jubbada hoose ilaahay waxaa sakhiray in isbitaal dhammaystiran sandiritoorka cabaas as sheegay waad maqlayseen aad baan ugu faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa muddo badanaan sugaynay ilaahu u mahad celinaynaa maamulka gobolkeenna waa u mahad celinaynaa ilaahay ha ka abaalmaryo abu yuunus barlamadii asiga makaatiibtiisa gobolka maalintii as noo yimid bisha soon ciiddii asla koowsinay iyo bisha ramadaan ballantii aan wada galninay muddo gaaban oo shan bilood gudahooda ah as ilaahay ku dhammaystiray ugu dambeynna waxaa kelimad qayim xafladda ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona shaaciyeen hadda kadib uu si toosa u furan yahay isbitalka degmada jamaame oo maanta aan fadhiinno isbitaalkii bulshadu u baahanayday in loo furo furitaan keliama haddana bashaarada ugu weyn waa lacag la'aan allaahu akbar allaahu akbar waa bulshadii loo adeegayo oo loogu adeegayo lacag la'aan loogu adeegayo baahidooda loo daboolayo caafimaadka sida culamada hadda noo sheegaysay waa madna ma og tahay waa ruuxi madna waa jismiga iyo muuqaalka muddadan waxaa socotay ma og tahay in laiska daaweeyo ruuxiga laiska daaweyo sooma markan waxaa naga raha walaalayaal fursaddan oo qaaliga ah inaan ka faa'iidaysano oo akhiiraan isbitaalkii aan wada sugaynay oo muddadan aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furin yahay furitaanka isbitalkan cusub ee degmada jamaame wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada uu xarun cusub oo macadka qorduba uu ku daafuray degmada kadib munaasabad ka dhacday jamaame taasoo ay wax ku baran doonaan carruurta soo koraysa waana qayb ka mid a waxqabadka muuqda ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu ka wado deegaanada gobolka tan iyo wixii ka dambeeyey markii la gaaryeelay maamulka wilaayadan mahadsanid aboeman mucaaradka dalka uganda ayaa xaqiijiyey in askarta xukuumadda kambaala ay dhaawaceen hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi faahfaahinta warkaasi waxaana walaalkeena buusheyba war ka soo baxay mucaaradka dalka uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska dalkaasi ay dhaawac u geysteen hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi bob weyn muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayey hogaamiyaha mucaaradka dalka uganda oo dhaawac ah islamarkaana qaylinaya kadib markii ciidamada booliska dalkaasi xabad ay kaga dhufteen lugta xilli iska hormaad uu dhex maray taageerayaasha mucaaradka iyo booliska dalkaasi war ka soo baxay mucaaradka yuganda ayaa lagu sheegay in ciidamada ay isku dayeen inay khaarijiyaan hogaamiyahooda balse ay dhaawac u geysteen iyagoona arrintaasi cambaareeyey warbaahinta dalka yuganda qaarkood ayaa sheegaya in dhaawaca gaaray bob wen uu yahay mid culus inkastoo mucaaradka aysan arrintaasi xaqiijin dowladda salbiyadda yuganda ayaa dhowr jeero hore waxay xarig u geysatay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi tanina waa tallaabo kale oo ka dhan ah mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda dalkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalka yuganda ka soconayay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen axsaabta mucaaradka kuwaasi oo looga soo horjeedo xukunka militariga dalkaasi ka jira ee uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi gaal yuweri museveni
aad buu mahadsan walaalkan abushabahi kaasi ahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ee toddobaadka saddexaad si habsamale kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga irshaadul umma ilaa sabiili rashaad sida ku faahfaahinaya warkaasi walaalkan yaasir maxamed lajnada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u xil saartay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa iyagoo gudanaya ammaanada saaran waxay maalintii labaad si dardar leh ku wadaan kulamo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxayna markaas kulan muhiima la qaateen bulshada ku dhaqan deegaanka luuqjeelo oo ah deegaan qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada beledweyne lajnada ayaa bulshada deegaanka kala hadlay xamlada iyo shan iyo tobanka qodob ee ay ka kooban tahay waxayna ragga iyo haweenka ku dhaqan deegaanka luuqjeelo oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamladaasi dacwiga ah ee soo gaartay xamladan waa naga soo gaarsiiyey odayaasha deegaanka luuqjeelow waana soo gaartay annagana waa la kulannay waana ka ajiibnay waxyaalaha ay nagu hadleen waxaa ka mid ah in owlaadda la tarbiyeeyo waxaa ka mid ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin macallimiinta lala socdo cunuga ma geeyo oo maartay dugsi la geeyo in maxallinka maartay la koontaroolo ayaa ka mid waxayna soo gaarsiiyeen in karaama dool iyo alxamd shayga fasaadka keenaya laga maartay ay mamnuuca yihiin waxaa kalentaynu soo gaarsiiyeen moobelada waaweynka ah inay sidoo kaleenta ay mamnuuc yihiin waxaa kaleento aynu soo gaarsiiyeen mootalabadlugoodley nin iyo naag ay isla raaci karin waxyaalahaas faraha badan ayaa maaragtay ayna soo gaarsiiyeen waa mahadsantihiin walaayada si guud isi gaarba waxaad noo keenteen waa qaadanay ilaan waxaad noo keenteen waxay xun in la reebo waxay fiican isfara waxawaa sharci islaamkaaba qaba adinkana ajir xasanaad allah idinka siiyo in marqa digaaga ilan caafimaadaasba keenaynin hadda waxaad leeyahay faa'iida haba jirin bac khafiiftana sida xooliyaaba nooga baaba'ayba ee bac oo dhan meesha ku timaadaba ana haddii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqjeelo ee walaayada islaamiga ee hiiraan waxaa weeyaan walaayadeena sharafta leh wayna soo gaartay wixii waadii waana iyo waynoo wadeen waynoo keeneen waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan annagana ku yaqaata oo ku camalfala allaha naga dhigo waxaa leeray ciyaalka nadaafadooda iyo dugsiga macalimiinta inaa laga warqabo ciyaalka nadaafadooda wax walba laga warqabo insha allah nukaa joogna degmada luuqjeelow waan qaadanay meeqdiyaaga bariis maceeyaha mootada ay fuulaan gibdhaha iyo ragga waa lanala diiday nukaa joogna degmada luuqjeelow dhammaan waana soo gaartay gabdhaha muslimiinta oo ku nool luuqjeelow dhammaan waana soo gaartay waana qaadanay insha allah haddii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqjeelow waxaa weyaan waxay walaayada islaamiga noo keentay waxaa weyaan xijaabaha sharciga aan ahayn inaan iska daayo maraqdiyaaga bariis maceeyaha mootada labalugoldo ee ragga iyo dumarka israaceen waxaa weyaan dharka oo maxay ahte dhabta ah waxaas dhammaan waa walaayada wayna soo gaarsiisay waana qaadanay haddii aan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada luuqajeelo xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay warkii subaxnimo idaacaddan dulsooda kaga maanaya waanaageentaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu